الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وحين حليهيني باب إصلاح المنازل عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان عمر يقول على المنبر يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم فإنه لن يبدو لكم مسلموها وإنا والله ما سالمناهن منذ عاذيناهن guryaha in la iska wanaajiyo oo la iska hagaajiyo wuxuu leeyahay zayd bnu aslam aabihii aslam kaana cumar cumar wuxuu ahaa yaquulu mid ka yidhaahda cala almimbari mimbarka guudkiisa wuxuu ka odhan jiray yaa ayuha annaas dadow aslixuu calaykum iska hagaajiya masaawiikum meelaha u soo hoyanaysaan guryihiinna wa akhiifuu bajiya oo cabsi geliya haadihi aljinnaan bahalkan hoose bahalaha hoose abeesooyinka ama masaska jaan ayaa jinnaan lagu jamciyaa qabla an tukhiifakum intaan idinka idin cabsi gelin intaydinaan ka baqan ha idinka baqato fa innahu sababtu waxay tahay lan yabduwa lakum muslimuuha kuwa aan soo sheegay kuwooda muslimkaah idiin soo muuqan maayaan idiin soo badrheeri maayaan wa innaa inaku wallaahi allaan ku dhaartee maa saalamnaahunna lamaynaan heshiin hadda waa beesooyinkii muslimiintii waxaa laga sheekeynaya mundu caadaynaahunna laga soo bilaabo xilligii aynu colownay xilligii aynu colownay laga soo bilaabo waa baabka laba boqol iyo sagaal waxaanu xalay sheegnay waa ahar cumar laga wariye abeesooyinka hadday inaga hor yimaadaan ma la laynayaa mise la layn maayo miyaa la abhinayaa mise waa lagu miisayaa un cumar bartan wuxuu leeyahay ha idinka baqdaan oo cabsi geliyo laaya intaa ka baqan lahaydeen ha idinka baqdaan oo ha idinka waashaan sababtu waxay tahay maa saalamnaahunna mundu caadaynaahunna ibni aadamka iyo bahalka hoose colaad unbaa ka dhaxaysa azeliya oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka uu ku abuuray oo qofkaasi markuu masarko markaba dagaal buu qaadanaya colaad maska iyo bahalka hoosena waa sidaas oo kale qofka ibni aadamka wuu iska celinay marka cumar wuxuu leeyahay sidii abuurkeennu u caloobay dee meelaynu ku heshiinay ma jirte haddaa abeesooyinkay waxaa aragtaan iska celiyo laaya meesha qodob baa ku jiro odhanaya fa innahu lan yabduwa lakum muslimuuha kuwiina kuwooda muslimiinta ahi idiin soo idiin soo muuqan maayaan oo isarki maysaan waa abeesooyinku ma muslim bay leeyihin magaalo iyo muslim baa kala jira abeeso muslimada iyo abeese gaalaha ma kuwaasaa kala jiraa maya ma kala jiraan waxaa loo jeedaa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood jinku inuu isu soo ekeysiiyo abeese isu soo ekeysiiya baa laga yaabaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiiska waynu kusoo laaban doonaaye madiine waxaa degan jin fara badan oo muslimay jinkana awoodaa ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey waxaa ka mid a inuu waxyaabo kala duwan amba siyaabo kala duwan inuu usoo muuqdo qof inuu iska soo dhigo bahal inuu iska soo dhigo abeese inuu iska soo dhigo bisad inuu iska soo dhigo waxyaabahaasaa suuragala marka wuxuu ku leeyahay cumar radia allahu tacaala canhu kuwa muslimiinta ahi idinla colaytami maayaan oo idin idin idiin soo badheeri maayaan oo idiin iman maayaane bahalu waa cadow iyo colay iska ilaaliyo iska celiya markaa cumar wuxuu yihi hala laayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii abeesooyinkaa ku aragtaan guryaha abhiya saddex habeen maad naga tegi allahaaga ma taqaanaa muslin ma tahay abhinta waa la yaqaanaa adeerow haddaad xumaan doonayna intaa markuu dhammaysto un baa la dili karaa mar kale yaaba seexan karayaaba runtii mar kalena rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi uqtulu lxayaat abeesooyinka hala laayo abeesooyinka haddaa aragtaan dilow iska celiya mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi uqtulu laswadayni fi salaa xataa haddaad salaad ku jirtaan oo labada madmadow a aragtaan dila labadaasi waa maxay waa alcaqrab waalxaya waa baalka laydha dabaqalooca amba hangaralaha adma sida loo yaqaano iyo abeesooyinka haa labadaa haddii aad xataa salaada ku jirto ha isku sugina dil waxaa kaloo xaalataynu ka sheekaynay qisadii uu ka sheekeeyey abu saciid alkhudri xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam khandaq markii la qodayay bay ahayd inan baa aroostay gurigiisiibuu ku soo laabtay gabadhiioo kadinka taagan ayuu arkay na maxaa kugu dhacay ninka waabuu cadhooday wuxuu yidhi gabadha maxaa bannaanka dhig waabuu dili gaadhay hinaasi aawaheed aawadeed oo dee haween gudaa waa inay ku jiraan bannaanka inay yimaadaan maaha dabeete waxay tihi boorta ha degdegine bal soo dhaafo guriga waxaa ku jira eeg masmiya mise abeeso weyn oo gogoshii bartan laalaaban ayuu arkay warankii uu sitee buu la dul istaago wuu ku dhuftay dabeete warankiibuu ku soo qaadoo bannaanka ayuu keenay markuu saa u tuuray ee dhulka ay ku dhacday isna wuu ku agdhaco uu dhintay abu saciid wuxuu leeyahay ma kala garanayno labadoodii ka dhimasho horreeyey ma inankaa dhimasho horreeyey mise mise waxaa dhimasho horreysay abeesadii asxaabtii nebiga calayh salaam reerkii beeshii nink inankuu ka dhashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahayow arrinka noocaasa baa dhacay inanku inansana buu ahaa dee ilaahay waxaad noo weydiisaa inankiinu noo soo nooleeyo qalad buu sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkaa iswaa dhintay waa idin daaya ilahay dembidhaaf weydiiya laakiin haddaa abeesooyinkan ku aragtaan guryaha iska diline wax kasta waa suuragale iska abhiya marka abhinta ay ku tegi waayaan dila markaas uma baahin axaadiistan inu iswaafajino rasuulku marna wuxuu le halalaayo aduu xataa salaada ku jira marna wuxuu leeyahy iska abhiya mar si guud wuxuu le abeesooyinka laaya cumarna waa kan wuxuu leeyahay sidaynuu culumnay umaynan heshiine marka lasoo koobo culimmadu waxay yidhaahdeen xadiidka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu leeyahay abeesooyinka ha la abhiyo maaha abeese kasta iyo guri kasta iyo magaalo kasta maaha culamada qaar waxay idhaahdeen waa madiina guryaheeda abeesooyinka soo gala rasuulku si gaaraba u sheegay wuxu uhi madiina waxaa degan jir muslimaye kuwaas unbaa la abhinaya ee kuwa kale markaad markaad aragto iyo meel kastoo walba waa dilaysaa culamada qaar sidaasay dhahen qaar waxay dhahen maya ee labaa kala duwanoo abeesadii guriga soo gashay guri kastaba ha ahaadee iyo abeesadii bannaanka aad ku aragtay way kala duwanta haddii barta ay kaaga soo horbaxdo waad dilaysaa wax kastaba ha ahaatee laakiin guriga markaad soo gasho waad afinaysaa waa qowl kale qaar waxay idhaahdeen arrinkaasi khaas buu ahaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam kala yaqaanay abeeso meel kastoo lagu arko waa la dilaya arrinkaasi kiis gaara buu ahaa jin xilligaa joogay buu ahaa oo muslimay laakiin iminka taasi way dhammaato jinkii waagaa joogay hadda ma joogo markaa meel lagu arko ama madiine ha ahaato ama gurye ha ahaato ama banaanka ha ahaatee waa la laynaya qaar waxay yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu wuxuu magac dhabay uu si gaara u carabaabay laba nooc oo ka mida bahalka hoose oo nebigu oo gaar ahaan abeesooyinka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi waxaad dishaan du tufatayni walabtar waa xadiis imaam muslim wariyo saxiixa haddaa aragtaan meel kasta iyo xilli kasta labada noocee kami ka mida abeesada mid waa dudufatayn anu ma kala qaano magaceede halkaa maaragtay madaxa ilaa halka u dambaysa laba liidoo cadcad ayay ku leeda waa bahal halisa midna waa ka dabada go-an kaasi inuu halaqa yahay baan u malaynaya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laba arrin bay leeyihiinoo qofka way indha tiraan maraa qofkii qaynaynaan miyaa mise qofkay ku saydhaan haweenkuna haddii ay arkaan ilmaha way way ka soo ridaan markaa labadaa iyagu meelnaba hala sugsuginee ku laaya si ay noqotoba intaasoo qowlbu waa la yidhi laakiin xaasilku waxa uu yahay abeesadu iyo masku waa cadow haddii xaalaadka qaar la arko amba jinka qaar la ogaaday inuu isku soo labahay abeeso waad la hadli waar maad naga tegi ilaahaaga ma taqaano hadday soo lignaato madaxa ku dhuf baabun annafaqatu fi lbinaa'i shantaa qowl baa ku jira annafaqatu fi lbinaa in wax lagu bixiyo dhismaha ma banaanta inuu qofku dhismo lacag ku bixiyo can khabaabin radia allahu tacaala canhu qaal waa ahar khabaab wuxuu yidhi alla raalliha ka ahaadee ina arajula qofka la yu'jaru fii kulli shayin wax kasta ajar baa laga siinayaa ila albinaa'a dhismaha mooyaane dhismaha lacagaad gelisay iyo dhoobadaad walwalaaqday iyo dhagaxaad issaarsaartay mooyaane wax kastoo xoolahaaga aada geliso ajar baa lagaa siinaya culimmadu waxay idhaahdeen waa wixii siyaado ah baahidaada wixii siyaado kaa dad guri dhisato aad isku asturayso oo reerkaagu uu gelayo oo ubadkaagu uu gelayo waa okay laakiin markay baashu faan iyo kabadbadis ay kaa noqoto baab kale gelaysa waayahay waa isla raacinaynaa baabu baabun camalu الrajuli maca cumaalihi qofku amba ninku inuu la shaqeeyo shaqaalihiisa waanu iska ag fadhiyin عن غطيف بن أبي سفيان أن النافع بن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال حليه وحن مقلي نافع بن عاصم وحن مقلي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أوله أو قال كوريدا لابن أخ له إن واديرو يهي ابن أخ وإن أو ولا الكيد علي أو خرج كسو بحي من الوهط وهط وامل طائف كتال أو تاجا أو بيرة فربضان له oo midhaha ka soo baxa ay ka duwan yihiin ay ka waaweyn ay ka macaanaayeen waagaasi ee maaragtay midhaha iyo cinabka iyo maaragtay fawaakihda iyo khudlawaadka meelaha kale ka soo baxa ninkaasi oo xaggaa ka yimi ayaa wuxuu ku yidhi an yacmalu cumaaluka oo shaqaalahaagii beerta ka shaqaynaya ma shaqaynayaan maanta qaala wuxuu ihi laa adri war uma hayo war uma hayo qaala wuxuu ihi amaa low kunta haqafiyan haddaad beeshaa bani haqiif haddaad beeshaa ka tirsan tahay lacalimta waxaad ogaan lahayd maa yacmalu cumaaluka shaqaalahaagu waxay samaynayaan inay shaqaynayaan inay iska fadhiyaan waad ka warhayn lahayd beeshaasi beeraley bay ahayd oo dee daaifkiyo aaggaa iska deganoo la wada yaqaano macruufa markaa dee ninku hadduu shaqaalo yahay ama ganacsade uu yahay dee wuu yaqaanaa shaqaalaha iyo kontaroolkooda iyo la shaqayntooda iyo la joogitaankooda uma iltafata ilayna dabeete wuxuuhi wuuna soo eegay faqaala wuxu uhi ina rajula ninku idaa camila maca cumaalihi fii daarihi ninku hadduu la shaqeeyo shaqaalihiisa oo gurigiisa uu kala shaqeeyo yacni shaqadiisa uu kala shaqeeyo wa qaala abu caasim maratan fii maalihi fii daarihi barta ahna fii maalihi xoolihiisa ninku haddii xoolihiisa shaqaalaha uu dirtay hadduu kala shaqeeyo kaana caamilan min cumaali illaahi shaqaalaha ilaahay mid ka mida buu noqonaya bimacnaa ajar baa looga qoraya intuu qofku shaqaalihiisii wax u diraysna halkaa inuu iska harhsado oo iska leemaarsado oo uu iska raaxaysto waxaa ka wanaagsan oo ka qiimo badan in shaqaalihiisa uu dhex joogo oo maaragtay ula shaqeeyo oo marka xoolihiisa ay ka shaqaynayaan maalkiisa ay ku shaqeyn inuu shaqadii la qabto uu caawiyo hadduu addoon yahay iyo hadduu shaqaale yahay labadaba hadduu madax yahayna waa sidaas oo kale qofku hadduu nin madaxa yahay oo dadkii raciyadiisa ahaa ay shaqaynayeen isna meesha uu joogo isagoo halka afka inaanu taagine dadka inuu dhex yimaado shaqadana inuu la qabto dhiirigelin bay tahay ajarna wuu ka helaya rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay yani waa hadalkan cabdilaahi bn camr bn caas baa leh laakiin maskaxdiisa iyo maankiisa kamuu keenine haddii ajar iyo aakhiro iyo qiyaamo iyo waxaa laga sheekeeyo waxay ka dhigan tahay wuxuu ka maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu leeyahay kaana caamilan min cumaali illaah shaqaale iyo adeego ka mida shaqaalaha ilaahay oo ajar uu ku siinayo ayay ka mid tahay marka ajarka haddii meesha uu yimi waa mawquuf laakiin xukunkiisu waa marfuuc oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waruu ka maqlay ayuunbuu soo tebinayaa bay ka dhigantay qofku waa waxa hadduu sameeya jannuu gelayaa qofku iskama odhan karo haddaad waxaa samaysay ajar baad leedahay iskama odhan karaysid waxaala waxaa naar baa lagu gelayaa waa dembi umuurahaasoo dhammi waxay u baahan yihiin daliil bay u baahan yihin qur-aanka inaad ka soo qaadatay amba xadiis nebi calayhi salaatu wasalaam inaad ka soo maqashay marka cabdillahi bni cumar camar waxay ka dhigan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka maqlay marka meesha maxaynu ka fahanay waxaynu ka fahanay kow horta qofku inuu shaqaysan karo oo wax la soo bixi karo amba beerele noqo amba geele noqo amba adhiilo noqo amba dukaan hayso amba gaari kaxee inuu qofku wax la soo baxo dadka inaanu culays ku ahaane dadku isaga inay culaysiyaan dadku isaga inay culaysiyaan su-aal baa la isweydiiyaa ma qofku nolosha inuu culays ku ahaadaa wanaagsan mise qofka noloshu inay cuslaysaa wanaagsan nin kasta waxa uu kaga jawaabayaa siduu u fahamsan yahay noloshu ma inay culays kugu ahaato adiga ayaa wanaagsan mise adigu nolosha inaad culays ku ahaato labadaa iyamaa fiican hal xidhaalo ma hadda madaliska caadiga nin kasta iyo garaadkiisa laakiin muhimadda waxay tahay qofku waa inuu shaqaystaa waa kow oo cabdillaahi bni camr bni caas wuxuu arkay inaan ku adeerka u ahaayo beero lahaa oo tabcaayey oo soo dhaadhacay markaasuu waraysanaya arrinka labaadee meesha ku jiraa waxaa weeyaan xadiisku uu tilmaamaya amba asarku uu tilmaamaya dadku xagga shaqada lafteeda inay ku kala duwan yihiin ay ku kala jeclo badan yihiin oo ninka qaarna inta dukaankaa iska furo dad iskaga dhiibaa buu iska shaqo tegayaa waan ku aaminay markaa dee qofkaa shaqaalaya wuxuu doonaa buu samaynaya goortuu doonaa buu soo shaqo tegayaa goortuu doonaa buu imanayaa goortuu doonaa buu shaqaynayaa xilliguu doonaa buu rawaxayaa danina uu dul taagan yahay oo shaqadiisa buu ilaashanaya dadkuna dee siday shaqada u kala yaqaanaan ay dee haybta dhahda ay u kala leeyihiin aftirsiinta oo hebel baa shaqayn jiro aabbihii baa shaqa shaqayn jirayo awowgii baa maraakibta soo raran jiray dee ninkaasi uu ka shaqa yaqaansan yahay ninka isagoo bilaabay aabbihii si reer miyiga ahay geela u raaci jiray miyaanayse ahayn wuxuu leeyahy cabdillahi bn camr bn caas haddaad haqafi ahaan lahayd oo reer haqiif aad ka mid ahaan lahayd siaad yeeshee ma yeeleene shaqadooda way ilaashan lahaayeenoo way ka warhayn lahaayeen waxa la qabanayo leanna waa meel amba waa beel caan ku ah shaqo tagga iyo wax soo saarka iyo qodobka u dambeeyo ka iminkaanu sheegaynay ah qofka hadduu cid wax u dirto inuu ciddaas la shaqeeyo oo dhex joogo aanu iska weyneyn anigu dee ninkii meesha haystay baan ahaaye aniga iyo shaqaaluhu aanu kala duwanaano oo haddii shaqaaluhu dirays ay xidhan yihiin isaga wax kaloo soo xidhanaya si loo ogaado kana ninkii dee managerka ahaa inuu yahay kana inuu yahay kii shaqaale ahaa taa in meesha laga saaro dadka muslimiintahay way siman yihiinoo waa isku mid waxba isma dheere inay wax wada qabaan baabun altataawulu fi lbunyaan dhismaha in la kala dheeraysto oo nin kastaaba anaa kaa dhismo dheer iyo anaa kaa dhismo weyn xukunkeedu waa maxay can cabdiraxmaan alacraj can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can rasuuli اllaahi sala اllahu alayhi wasalama qaal rasuulku wuxu uhi laa taquumu saacatu qiyaamuhu dhici maayo xataa yatataawala annaasu fi lbunyaan ilaa dadku ay dhismaha isugu faanaan kaygaa kaa dheer iyo kaygaa kaa dheer calaamadaha qiyaamaha ay ka mid tahay xadiiskii dee macruufka ah cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu dee maarata xadiisu jibriil caanka ku ahaa calaamadaha saacaddu waa maxay markii uu weydiiyey jibriil nebiga calayhi salaatu wasalaam saacaddu goormay dhacaysa muxuu ku yidhi ma lmas-uulu canha biaclama min asaa'ili ka wax waraysanaya iyo ka la waraysanaya iskuma cilmi dhaamaan oo qiyaamu gooruu dhacaayo ilaahay baa og adna ma taqaanid adna ma aqaani buu ku yidhi dabeete wuxuu ku yihi waa iyo amaaraadkeed iyo calaamadaheeda maxaa ka mid a maxaa ka mid ahaa marka wa an yatataawala annaasu fi lbunyaan dadku inay xagga dhismaha dherarkiisa inay isugu faanaan adduunka maanta halkeebaa ugu dheer waxaa ugu dheer dhismaha ugu dheer wuxuu ku yaallaa imaaraadka waa burju dubay siddeed boqol iyo siddeed mitir oo korowey qofku marka uu dhakada ka fuulo adduunku quraanjuu noqonaya quraanju waxaa kaa hooseeya quraanjay noqonaya aniguma korin mana arag laakiin wadaaddo galay oo arkay xaggaa sala fuulay waxay yidhaahdeen waabaa dawaqaysaaba waa siddeed boqol iyo siddeed farabaas baa lagu hayaa iminka rag baa waxay leeyihin dhismahaasi burju dubay la yidhaahdo waa inaanu dhaafinaa anaku oo baxrayn kuweyt kuweyt hadda mashruuc baa ka socda la leeyahay kun iyo hal mitir kan waa sideed boqol iyo sideed soo maa kun iyo hal mitir mid gaadha ayaa la dhisaya waxaa loo bixinaya burju mubaarak alkabiir burju mubaarak alkabiir waa kun iyo boqol mitir markaa kaas waxaa la sii dhaafinayaa kaa dubay baa lasii dhaafinayaa nin kale oo maaragtay baxrayn ayaduna marka taa maqashay in qorshahaasi uu socdo halka kuwad uu ka socdo iyaguna waxay dhahan waxaanu dhisaynaa mid laba iyo boqol iyo labi boqo kun iyo labiyo labaatan mitirah kun iyo labiyo labaatan mitir oo laba boqol oo dabaqa hadal bay kala daysan weydiiyey maalinkan naga dhismo dheeriy bay yihahdeen gacantaanu ku haynaa nidaamkaas waa kun iyo labiyo labaatan warka waxaa maqlay ninkii maalqabeenka ahaa ee sacuudiga ahaa alwaliid ibnu dalaal odaygii sacuudiga ahaa ayaa ayaa maqlay masaasay yidhahdeen ha haddaba ma dhisayaa buuri waa imise bal qiyaas kun iyo lix boqol kun iyo lix boqol oo mitir marka macnaa waa maxay anaa kaa dhismo dheer iyo anaa kaa dhismo dheer anaa kaa dhismo dheer iyo anaa kaa dhismo dheer ha reer baadi dee teenan sakaraadkaa soo arki mayso teenan sakaraadkaa imika aynu ku nool nahay ee ka dhex socotaa imika mid baa guri dhisanaya waxoogaa buu iskaga jirayaa inay saaxiib ahaayeen baa guri dhisanaya naftuba way ka baxaysaa intuu dumiyaaba mid kala dhisaya hooyadiina waa bilaa guri iyo walaashii iyo walaalkii amba kelay ku jiraan amba buul bay ku jiraan mase wuxuu leeyahay ma anigoo n walbaa hebel iga guri wanaagsanaada waa calaamadii saacadda waa calaamadihii qiyaamaha laa taquumu saacatu saacaddu ma dhacayso xataa yatataawala annaasu fi lbunyaan ilaa dadku ay isugu faanaan dhismo dheeraanta dhismahaygaa dheer iyo kaygaa kaasii dheer can xurays ibnu saa'ib markaa ma wanaagsana dhaqanka qofka muslimkaana maaha wuxun bay tilmaamaysaa adduunka ayaa badanaya dadka maalkaa ku badanaya adduunkaa lagu soo fahsiinayaa lacagtaa ku badan dabeetana ujeeddadii dadku lacagta loo maalka iyo hantidu ay u soo geli lahayd ujeeddadii bay ka habaabayaan dabeete waxay ku ku dawaqayaanay ku wareerayaan waxaan macno lahayn kaygaa dheer iyo kaygaa dheer macnaa adugma dheeraata isagoo qofku wuu sii hagaasayaa wuu sii gaboobayaa wuu sii gaabanayaa wuu sii dhimanayaa wuxuu ku dawaqsan yahay dhagax dhagax uu saaray mid kalena uu sii saaray dabeete dhoobo uu dhexaysiiyey waxna uu marmariyey inuu macno u sameeyo dee maalka iyo hantidiiyo adduunkuna ujeeddadiisu taa may ahayn yacni dadka laba qodob baa meesha imanayo xadiiska laga faa'iidaysanaya ka koowaad waxa weeyaan dadka adduunkaa ku badan iyo xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam adduunku wuu iska yaraa dadkuna sida maanta ay yihiin iyagoo gaajoonayo fuqaro ah way ka qiimo badnaayeen midda labaadna dadka macnahoodii iyo qiimayntoodii baa hoos u dhacaysa oo qofka ibni aadamka ee adduunka u iskalahan weeye qofka muslimka ee macnaha ee fahansan diinta islaamka iyo insaannimada iyo adduunka qofka fahansani adduunkan iyo lacagtan faraha badan leh iyo dhismayaashan waaweyn iyo laydharhkan iyo waxaan istaba yaacayaa macno weyn u samayn maayaane wuxuu qofku u baahan yahay waxaa wax ka macno weyn inuu sameeyo oo adiga niyadda maxaa kugu jira maanta qof kasta niyadda waxa ugu jira waxa ku weyn waxa ku weyn ee qiimaha laleh ee macnaha laleh ayaa qofka qalbigiisa kagu waxay talo maxaa maad heshi maanta haddii intayna wax layna weydiiyo lahaa maxaad u baahan tahay maanta sheego waa lagu siinayaa dee waynu kala tegi lahayn waa ninkii hore usoo sheegay ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aasha weydiiyey rasuulkii ilaahayow rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi waxay weydiisa waan ku siinayaa wax alaaliya waxaad u baahatay weydii waan ku siinayaa ninka wuu fikiray maanta waa jaanis hadduu dhaha maal badan baan u baahnay waa la siin lahaa iyo adduunyo fara badan dhural fara badan baan u baahnay waa la siin lahaa madaxnimo waa la siin lahaa sildaan iyo umuuraha waa la siin lahaa sheeg wax kale de wanagsan adig balwa kaas warsanada u kaadi waxa adduunka inaka ina wareeriya iga sheekeen maxaanan sheegin waxa soo wad waxa laaliya waxa dadku ay dooran haddii maanta uu weydiisan lahaa uu siin lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa waa loogu duugi lahaa ninka wuu fikiro maxaa ugu qiimo badan ee rasuulka maanta weydiistay wuxuu rasuulka ilaahay waxaan ku weydiisanayaa jannada inaan kugula saaxiibo maa jannada inaan galo oo keliya waa nin hami weyn jannadu way weyn tahay laakiin jannadii baa sii kala weyn wuxuu uhi waxaan rabaa muraafaqataka fi ljanna barta aad joogto halkaad joogto inaan kula joogaan doonaya aakhiro in inaan kala hadhin waa wax weyn markaa ninkaa waxaa ka guuxaayey wax weyn baa qalbigiisa ku jiray dee laakiin inagu saa maanta maynaan ahaaneen wax yar baa inagu jira wax yar yar yar oo finisha oo adduunyo ah oo macno badan aan lahayn somalilan madaxweyne aan ka noqdo waad oranaysa soo taa maaha soomaaliya waad weyninad soomaaliya madaxweyne soomaaliya may afrika madaxweyne aan ka noqdo way kula weynta waxaas adduunkaan ugu lacag badnaada way kula weynta laakiin macno ma laha marka wuxuu tilmaamayaa xadiisku labadaa macne in dadka adduunyada ay ku fara badan doonto iyo dadka ibni aadamkaa fikirkoodu inay hoos u dhici doono waxaan macno lahayn inay maaragtay macno ka dhigi macno u samayn doonaan can xurayth ibni saa'ib qaala wuxuu uhi samictu alxasana yaquul waxaan maqlay xasan albasri oo leh kuntu waxaan ahaa adkhulu buyuuta aswaaji nabiyi sala allahu calayhi wasalama fii khilaafati cuhmaan ibni cafaan waxaan geli jiray guryihii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo weli sii dhisan khilaafadii cuhmaan ibni cafaan fa atanaawalu saqfahaa biyadii guryaha gaagaabnaan waxay ka qabaan saqafkooda waxaan la gaari jiray gacanta rasuulku hadduu dooni lahaa in guri weyn loo dhiso waa loo dhisi lahaa oo xilliga gurya waaweyn baa jiray oo dadka hantida ee lacagta haystaa gurya waaweyn bay lahaan jireen oo dee dowlado ilbaxa baa jiro xataa carabta hadday reer baadiye iska ahaayeen oo dhismayaashii quruxdu aanay soo gaadhin faris iyo ruom way dhisnaayeen guryaha ay ku jiraan dahab buuha qaarkood ibna daraandar ibna daraandar buuha marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan lahaa waranba madaxweyneaan hoo dee inta anigaa haystee ii doona bal naqshadda ay ka dhisteen kuwaas iyo kuwaas balsaa loo dhisi lahaa laakiin macnaanay u samaynahayn guryaha nebiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamahoodu ka dambe buu ku iman doonaaye wuxuu ihi markaan hoos taaganahay saqafka guriga gacantaan saa u gaadhsiin jiray intaasaa ku filan marka can daawud ibni qays qaala wuxuu ihi waa taabici ra'aytu alxujuraata waxaan arkay makhsinadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo min jariidi nakli ka samaysan faraqyada maaragtay geetimireedka muqashaatan min khaalijin oo dusha laga saaray debedda laga saaray bimasuuxi shacar timo la soo rifay yacni timaha amba timo oo keliya maahe waxala waxyaabaha maaragtay isoo qaba timirta lafteeda gunteeda mararka qaar marka la qalajiyo liif liifka weeyaan taqriiban baaraka allahu fiik waa liifka wixii waxa la wixii cawdaas ka ma timo laftoodaba meelaha dee u dhexda daldaloosha meelahaasaa ayaa lagu gufeeyey wa adunnu waxaan u malaynayaa carda albeyti min baabi alxujrati ilaa baabi albeyt guriga albaabkiisaa hore laga soo galo ilaa maksinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu seexdo haddaan qiyaasay naxwan wuxuu u dhowaa min sittin aw sabci adrucin lix dhudhun ilaa toddoba dhudhun yani albaabka ilaa albaabka albaabka guriga laga soo galo ilaa albaabka maksinka uu ka sii galo wa axziru waxaa kaloo aan qiyaasayaa albeyta adaakhila guriga dhexdiisana cashra adrucin toban inuu ahaa markaa lix iyo toban gebigiisu lix iyo toban dhudhun ayuu ahaa meelahaas waadunnu waxaan u malaynayaa samkahu sumkahu bay qaar qorayaan soo maaha oo siinku dambe leeyahay rafaca samkaha fasawaha soo ma ahayn asamku waa fatxay leedahay waadunnu waxaan u malaynayaa samkaha may qotonkiisa amba saqafka xaggaa dusha marka loo eego bayna athamaani waasabci toddoba ilaa sideed dhudhun inuu ahaa toddoba ilaa sideed dhudhun inuu ahaa naxو dalik intaa ku dhow wawaqaftu waxaan istaagay cinda baabi caaisha albaabkii caaisha wuxuu u istaagay oo gaar uga sii dhigay dee gurigan rasuulku alayه الsalaatu wasalaam guryaha kale wuu ka jeclaa kaana waan tegey buu yihi o faidaa huwa mise mustaqbila اlmagribi xagga galbeedku eegaayey cadceedka soo baxa ayuu ayuu u jeeday waa xadiis sanadkiisu uu صaxiix yahay abu daawud baa soo saaray waana xadiis mursala oo laakiin صaxiixa lanna wuxuu arkay buu ka sheekaynaya saxaabi kama warin lakiin isaga ayaa wuxuu arkay guryihii markaa waxyaabihuu soo arkay ayuu ka sheekaynaya baabun la can cali bni mascada waa nin taabiciya can cabdillaahi الrumi qaala wuxu uhi dakaltu calىa umi طalqin iyaduna waa gabadh taabiciyada umi طalqi gabadha la yidhaahdo ayaan u soo galay gurigeedaan soo galay faqultu waxaan idhi maa aqsara saqfa beytiki gurigaaga saqafkiisa saqafkiisu gaabana amba maa aksara saqafa beytiki haada gurigaagan saqafkiisu maxaa ka gaaban bamaad ka dheeraysid bu shagu soo foorarsaday oo markuu soo gelayay bay dee madaxa qaalad waxay tihi yaa bunaya wiilkaygiiyow ina amiira almu'miniin cumar radia allahu tacaala canhu kataba ilaa cumaalihi wuxuu u qoray qoraal wareegto wuxuu u qoray barasaabadiisii gobollada joogay wuxuu u qoray alaa tuطiiluu binaa'akum fainahu min shari ayaamikum waa dhismayaashiina ha dhaadheeraynina dhismayaal dhaadheer ha dhisanina waayo dhismayaha dhaadheerku dhismaha dhaadheer amba dhismayaasha dhaadheer inaad dhisataan amba dhismayaashiina inaad dhaadheeraysaan waa min shari ayaamikum maalmihiina maalmaha ugu sharka badan weeye de waa maalmahee de waa maalmaha qiyaamuhu soo dhow yahay haddii dhismayaasha aad dhaadheeraysaan oo anaa kaasii dheer anaa kaasii dheer aad gashaan waxaa gasheen maalmihii adduunka ugu sharka badnaa bimacnaa maalinniba maalintay kasii dambayso xagga adduunyada way kasii shar badan tahay maalinniba maalintay xagga qiyaamaha uga sii dhowdahay way ka dhib badan tahay markaa wuxuu leeyahy qiyaamaha inagu soo dhaweynine guryaheenu ha iska gaagaabnaadaan kuwa guryaha dhaadheeraystaa waa kuwa qiyaamaha xaggiisa xigee baabun man bana qofka dhisa sidaa ma yahay qofka dhismo sameeya yani dhismayna sameeya ma dembiba can salaam ibni sharaxbiil can xabata bni khaalidin wa sawa ibni khaalidin waa laba ninoo walaalaa annahumaa ataya الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam waxay u yimaadeen nebiga salى اllahu عalayhi wasalam wa huwa nebigoo yucaaliju xaayadan farsamaynaya oo ka shaqaynaya derbi amba dhisme gidaar aw binaءan lahu amba dhismo uu leeyahay faacaanaahu markaasay kaalmeeyeen o la qabteen ay shaqadii la galeen xadiiska ibnu xibbaan iyo ibnu xajar iyo buusiiri waxay ku sheegeen inu yahay xadiis saxiixa isagoo waliba dhammaystiran oo waxaa kasii mid ah xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay la qabteen labadii nin buu la hadlay wuxuu ku yihi laa tay-asa min arisqi maa tahazazat maa tahazazat ru'uusukumaa arsaaqada ka quusanina arsaaqad iyo waxaa idin soo geli doonaa ka walbahaarina inta madaxiinu dhaqaaqayo intaa noosh yihiin yacni fa ina alinsaana taliduhu ummuhu axmara ilmaha waxaa hooyadii ay dhashaa isagoo cawlan oo cas maana isagoo itaal daran oo iska cawlan ayuu dhashaa waxba aan sidan laysa calayhi qashrun oo wax alla wax dusha ka saaran aanay jirin uma yarsuquhu allahu caza wajal dabadeedna ilaahay baa arsaaqo wax siiya ma nin baa adduunka lacag la yimi iyo adduunyo ma nin baa wax sitay soo maynaan wada qaawanayn markaynu soo dhacnay eber baynu ahayn markii aynu saa usoo dhacnayna mara yaroo xun baa sala inoogu duubay inaku maynaan isku duubina waa laynoo soo qaado waa laynoogu duubay inagoo saasna waynu ka tegaynaa qofka intoo dharkiisii iyo daha haddii dumar ahaa dahabkiisii wuxuu ku xaragoon jiray cadarka wuxuu ku shuban jiray waxa la waxaa intoo banaankaa la iska dhigo oo la qaawiyo halkii maalintuu dhasho kale laga dhigo ayaa waxaa lagu duubayaa maro kale oo isagu aanu isku duubine dadku ay saa ugu duuduubeen dabeete god baa lagu ridaya khalaas waxaad kaga tegaysaa adduunyada saad ku soo gashay saad ku soo gashay baad kaga baxaysaan weliba waa haddaad nasiib leedahayoo ya mare lagugu duuduubo god lagugu rido haddii kale bahal baaba ku cuni ya dadka qaarkood dee lama aasine qaarkood dee kaluun baaba cunay iyo libaaxii badda qaarkoodna cidlay ku qurmeen marka haddaad nasiib leedahay sidii aad ku soo gashay ha si aad ku soo gashay inaad kaga baxdaa baad nasiib ku leedahay marka bahasha gebigeedu waa labadaa qaawanadood ba udhexaysa adoo qaawan baa timi oo itaal daran oo waxba aan qabsan karahayn adigoo qaawan oo itaal daran waxba aan qabsan karaynna waad ka tegeysaa intaasee udhaxaysaa markaasaynu macno u samaynay inagu ku fikir ku daal ku godobow ya ku aakhiro seeg isku naca isku laaya dhiig ku daadi wax allaaliya waxaas waa adduunyo wax walba xun samee wax walba wanaagsan samee marka lagu soo qabto waad ka dhaqaajinaysaa n gudun baa laguu tuuraya xisaabun baa kuu taala marka rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay arsaaqadda ha ka quusanina wixii arsaaqada haysaan gacanta idiin soo gelayaan waa cunaysaan amba xaaraan baad ku cuni amba xalaal baad ku cuni kana badsan maysid haddaad isleedahay haddaad xoolaha xaaraantaa iska dayso waad gaajoon gaajoon mayn sida wixii laguu qoray hadday xaaraan kugu soo galeen haddaad iska dayn lahayd xaaraantaa intaa xaaraanta kugu soo gashay oo xalaal baa kusoo geli lahayd waa xaqiiqa rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi jibriil dhegta wuxuu ii saaray oo ii waxyooday qofna inaanu dhimanahayn arsaaqadiisa ilaa maayo ka dhammaystirto maalinta dhibicda u dambaysa calooshaada ay gasho wallahi inaad noolaanahayn waad ka dhimanaysa intay dhiman tahayna wallahi inaad dhimanahayn ragga qaar buu kaara jiray kaare saadhe ka soo hoos saarada kolley waa cade isagoo rafaniyun baa loogu tegey wuu noolaado waxbuu cuno wuu noolaado waxoogaa buu sii joogo markuu dhammaystayna iyadoo xataa kaneeca aanay qaninin buu iska dhintay imisa sheekaa lahaya noocaas inta nin ee intuu lala hor istaagay qoriga saa loo mariyey la shaandheeyey oo kor loogu qaado hoos loogu qaado oo xaggaa u dhacay oo meyd ahaan looga tegey oo iska soo noolaaday ya oo wax sii cunay baa jiro o arsaaqad sii helay qaar intay xabadi kaaga dhacday intay naxaan dhintayna way jiraan hadda kumay dhicin xabadaasi bugtii markuu maqlay ayma wadno hoosu go-ay ila way ka dhamaatay baashii sababun bay u baahanta wadan kaaga sheekeeyey anakoo yarow meesha intaan beri berigii qaxoontiya islaalay intaan xaggaa bariga ka nimi meesha yarowa la yidhahdo aynu soo maro la deganaa marka meel baa lagu xuunsan yahay lagu buuqsan yahay waanu ku lexano maxaa ka dhaw gabadh ninkii kaboolaha ahaa ayaa gabadh dilay oo muxuu ku dilay subixii bay u timi waxaa tihi kabtan kabtan iyo tol bay ku tiri kabtiiba u keentay kabtiibuu tolay wuxuu casarka iyo kaalay waa markaa meeshaanu joogno marka way u timi kabtii bay gashatay marka way dul taaganta kabtii baa hore u geli weyday intuu saa u qabtay buu cidhibta ka soo dharbaaxay isaga laftiisa kaar baa ku dhacdee gabadha cidhibteeda maxaa u geeyey halkaa cidhibtu saa uga soo dharbaaxay dharbaaxadii balaq gabadha way dhimatay marka halkaas may ku dhacday waa bameyd hadda gabadha markaa masaas bay ku dhimatay ya sabab bay saacaddii baa dhannayd khalaas meeshii way dhammaatayoo intan yarun baa loo baahnaa taabasho yar baa loo baahna irbaaxada yar baa loo baahnaa macnaha meesha ku jiraa waxaa weeye qofku intuu nool yahay wixii uu cuni lahaa ee loo qoray kana yaraysan maayo kana badsan maayo laakiin maxaa iskhilaafsan qaabka loo baadi goobayo wuu xadaya wuu dhacaya wuu khiyaamaynaya wuu laaluushayaa qalin buu ku xadaya been buu ku soo qaadanayaa waa qaraabogoys buu ku soo qaadanayaa bakhayl buu noqonayaa waa intii uun xaaraan buu iska ilaalinayaa wuu shaqaysanayaa dhididkiisuu maalayaa si xalaala bay kusoo gelaysaa sharaf waa intii uun kana ma soo badsan kanna kanna kamay dhammaan oo kamay dhinmin waka way dhacda taasina can qays bni abi xaasimin qaala wuxuu ihi dakhalnaa calىa khabaabin waa taabiciyo wuxuu yihi waxaan usoo galay khabaab ibn اlarat nacuuduhu annagoo soo booqanayna xanuun baa ku raagay xanuun dheer wakti dheer hayay waqad waa waa garanaysaan khabaab ibn اlarat ninkii saxaabiga ahay qiimaha badnay xataa xilligii hore islaamka markii la soo gelayey la dhibay waa kii nebiga calayh isalaatu wasalaam u iman jiray rasuulkii ilaahay waanu gacan gallay nimankii gaala ahay waxba noomee reeban waanu dhib baana soo gaadhay rasuulkii ilah maad noo ducaysa kii rasuulka calayh isalaatu wasalam hadalkii cajiibka waqad igtawaa sabca kayaatin rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan umi- u imi buu yidhi isaga oo walaalaa wuxuu leeyahay eh, qays ibn abi xaasim ba wuxu uhi waxaan u imi khabaab oo xanuunsanaya ayaan u nimi markaa garoo wana way fara badan yihin dakhalnaa buuhi waan usoo gallay isagoo isgubay oo caloosha iska gubay toddoba meelood isagoo iska gubay oo xanuunsanayaa dee qofku markuu xanuunsanayo uu isgubaa soo maha ma la isgubi kara mise laisma gubo laisma gubi karo waa masale iska fiqiyahoo waa la isgubi karaa aakhir alaxwaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay eh, saddex shay baa ay ku jirtaa caafimaadkuu ku jiraa shardatu mixjamin wa sharbatu casalin wa kayatun binnaar in qofku istoobo iyo malab inuu cabo waa waxaan ka hadlayaa waa dawooyinka dabiiciga ah iyo dhakhaatiirtu dhakhaatiirtu inagu cadhoonaya inuu qofku istoobo malab inuu cabo iyo inuu isgubo rasuulka wa- ka alayh salatu wuxuu sii raaciya wa anhaa ummatii can ilkayi ummaddeeda waan ka reebaya ha iska daayaan inay isgubaan ha iska daayaan haddana rasuulku calayh salaatu wasalaam sacad bin mucaad wuu gubay sacad bin mucaad laba jeer buu gubay markii uu dhaawaca ahaa anas ibn maalik radi allahu tacala canhu wuxuu leey rasuulku calayh salaatu wasalaam wuu iguba intaasoo saxaabada markhaati bay ka ahaayeen marka waxay ka dhigan tahay lama diidine waxun baa loo jeedaa inaanu qofku iskula soo cararin oo taaratu tidhaahda aakhiru dawaa alkayu waa mahmaa dawo waxa u dambaysa gubitaanka marka hore bal bal kiniin qaado bal malab cab bal hadda mid kala samee laakiin gubitaanka marka macaha war waa la gubaayo jaca kaga siin markaba dambaysii yani xanuun baa jira qofka waxa laga yaaba inuu fitmoobaa laga yaaba in dhibaata kale uu da- uu dareemabaa suuragala xanuunkii u dhibsadaa suuragala xanuunkii oo dhibaya qofka oo xanuun ku haya marka dabna loo raaciyo waxaa suuragala qofku inuu inuu sabirkii xanuunka inuu ka yaraadaba suuragala taasi culimadu yidhaha marka intaasoo shay baa soo arooray marka muhimmaddu waxay tahay waa la yaro karaahiystay maaragtay gubitaanka laakiin haddii loo baahdo dhibaata kuma jirto wuxuu yihi marka waqad igtawaa sabca kayaatin isagoo toddoba meelood iska gubay baan soo faqaala wuxuu yidhi waxaa noo sheekeynaya markaa khabaab ina asxaabana aladiina salafuu asxaabtayadii hore ee tagtay ee dhimatay madow way tageen walam tunqishum اdunyaa iyadoo adduunyadu waxbaanay ka dhimin bimacnaa markii ay muslimeen iyagoo muslimiina oo adduunya adduunyo fara badani aanay soo gelin oo xisaab adduunyo fara badani aanay soo marin ayay nimankaasi dhinteen wainaa anakuna asabnaa waxaa nagu dhacay waxaanu asiibnaanu helay maa laa najidu lahu mawdican ila turaab xoolo fara badan baana soo galay xoolahaasoo inaanu ciidda gelin mooye wax kale anaanu garanahayn macnaha ciidda maxaa looga jeedaa ciidda culamada qaar waxay leeyihin anaga intaan- inaanu aasno oo intaan god u qodo xoolo fara badnaanteed intaan god u qodo markaa jeebadeeda ay qaadi weyday ee khasnadu ay qaadi weyday intaan god u qodo qodo inaan god ka buuxiyo mooye si kale aanan garan qaarna waxay leeyihin maya eh markaanu xoolihii isticmaalnay aanu ka arad baxnay ee masaariiftii ka cunnay ee sadaqadii ka bixinay haddana xoolo fara badan baa noo soo haray marka xoolihii inaanu dhismayaal gelinno markaa kan ku dhis ilan waa ciide kan ku dhis kan ku walaaq ka dhagaxan saar kan kale taas xoolo fara badnaantoodii markaa annagii qoladaasi waanu kala duwanay buu leeyahayo waxa uu yacni tamaninayaa amba uu xiisaynayaa asxaabtii ka horreysay iyagoo fuqaro ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam arkay rasuulka rumeeyey raacay dacwaddii ka qaybgalay jihaadkii ka qaybgalay dabeetna igoo adduunyo fara badan aanay soo gelin sidaa ku dhintay wuxuu leeyahy nimankaasi waa niman fiican oo yani waxay rajo fiican bay laakiin annaka cabsi baanu qabnaa buu leeyahay adduunyadana soo gashay kolley xisaabteeda ka dhammaan mayno walowlaa ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalam haddii aanay jirin nebigu nahaanaa inuu naga xaaraantinimeeye can an nadcuwa bilmowti geeri ina inaanu ku ducaysano la dacawtu bihi waan ku ducaysan lahaa maanta hadda waa saxaabi muxuu ka ducaysanaya wax kale kumay dhicin xanuunka haya maaha xanuunkan haya maaha wuxuu ka ducaysanaya adduunyada faraha badan inna kule waynu ku ducaysanayna inna kule waynu ku ducaysanaya ilah arsaaqada noo waasici aamiin wadigaa arkay marka iminka aabaha uu kuu ducaynaya muxuu ku idhahdaa amba hooyadaa ilahay arsaaqad waasicaan ku weydiye ilahay jannaan ku weydiye ka odhan mayso ya arsaaqada allaha kuu waasiciyo caafimaadka allaha kuu daayo haddaa arsaaqadaas amaa way ku fitnaysaa baasha faraha badan haddii la waasiciyo saxaabigan wuxuu ku leeyahay wuxuun baan u diidanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yihi waar qof kown qof qofkiina yaanu tamaniyin geerida ilaahayna yaanu weydiisanin ilaahay baa ajasha haye taasi haddaanay jirin waxaan maanta ku ducaysan lahaa ilaahu adduunkani dhaafi ilaa adduun fara badan baan heleen mushkilad ay haysatee meesha maxaad ka fahantay waxaad ka fahantay in la soo booqdo xanuunka marka la xanuunsan in la soo booqdo oo sideenoo kale telefoonka yana ugu fiican war hebel bal nin iska waran khayr allaha ku siiya ma fiican tahay haa waa keen inoogu fiican ninkaasi war nin midan xanuunsatay haa walla nin sidaa lagu hayaa telefoon shaqadiisiibu qof iska joogaa mogta ama gurigiisiibu gadac gadac u jiifaa haa bal nin de allaha ku shaafiyo nin allaha ku shaafiyo kaa laftiisa wuxuu u qaadanayaa inuu hebel soo garaacay uu soo booqday laakiin intuu laba lagoo istabadhigo qofkii ninkii balbaa xanuunsanaya oo jiifay inoo geeya aad bay noogu yartay iminka waa sunne aynu halmaannay arrinka aynu samayno hasahashanina hasahashanina waa sunnahaas wuu sii dhimanaya dadku inay isbooqdaan xataa qofku isagoo aan xanuunsanahayn intuu qofku bartanka amba baxo qofku saaxiibkiiya amba walaalkiiya inuu isaga tago intuu gaari karaysto burcan tegaya maxaad ka doonaysaa hebel iyo hebel iyo hebel baan soo booqanaya waa lagula yaabaya maanta soo maanta ilaha waxagaad qabanaysaa berberaan tegaya maxaad ka doonaysaa amba booramaan tegaya maxaad ka doonaysaa hebel iyo hebel baa joogaan soo booqanaya haye maxaa xisaab baa idinka dhexaysa baa la odhan maya xisaab nagama dhexaysa miyay xanuunsanayaan maya waan iska soo booqanayaa lagaa rumaysan maayo waa nin yaro waalan oo maaragtay de nin iska falaadaya oo iska ciyaaraya oo shaqo waayey dee oo iska socsocdo kaana iskaga tegay kaana iskaga tegay lagu qaa laakiin waa sunne ninka hore usoo marray ninkii ka baxay magaaladiisi iyo magaaladii kala tegay malow ka hor yimi xaggaad ku socota magaalada maxaad ka doonaysaa walaalkay baa jooga ummadan baa idinka dhexaysa maya nin ma ahayn malag buu de aha sooma waa kii u duceeyey marka hadduu xanuunsanayna waabay kaba sii aakadsan tahay oo way ka sii adag tahay qofka walaalka ee xanuunsanaya saaxiibkaa tihiin jaarkaaga qaraabadaada wakti iska jaro soego soo dul fadhiiso usoo ducee hana ku raagin iskaga soo bax marka taa waa laga faa'idaysanaya waxaa laga faa'idaysanaya in la isgubi karo waxaa laga faa'idaysanayaa qofka adduunyada faraha badan ee soo gasha inuu ka walbahaaro inaanu ku farxin haddii way ku soo geli kartaa adduunye xisaabteeda iyo taxadirkeeda inaad ka muujiso adduunyada talo xaggay ku wadaa baashan talo xaggay ku wadaa iminka qaar fara badan oo xoola waxba aan haysan wuxuu odhanaya haddaan anigu xoola haysan lahaa halkaa waxaan ka dhisi lahaa malcaamad halkaa masaajid dadka fuqaradaa qof kasta biil baan u qori lahaa ayaa kuu dhiibaa si aad ka yeeli lahayd ilaah baa yaqaanaa qaar baa hore ugu soo maaragtay ugu soo fashilmay xilligii nebiga calayhi isalaatu wasalaam ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من من الصالحين ميهاي اه waxay idhaahdeen ilaahay balla waxaan ugu qaadnay hadduu ilaahay waxna siiyo walle waxoola waynanu bixinaa maxaa dhacay falamaa aataahum min fadlihi bakhiluu bihi markii ilaahay fadligiisa adduunyadu meel ma jirte markay baashi ku soo wareegtay way la weynaato way ku bakhayn allah matan waxaa looga taagi waayey iska daa cid kale wax siiyaane waxay bixin waayeen zekadii bay bixin waayeen qur-aan dhan baa ka sheekeeyey markaa baashaha tamaniin ha odhanin hebel waan ka wanaagsanaan lahaayo haddii aan lacag helo kaasaan samayn lahaa iyo kan baan dhisi lahaa iyo kan baan qaban lahaa ha odhanin shar iyo balaayo looma yeedho ilaahay subxaana wa tacaala waxaad weydiistaa caafiyada weydiiso alcaafiya waa maxay waa ilah way badbaadi uma ataynaahum maratan ukhraa dabeeta mar labaad baanu u nimi bal hadda adduunka intuu jira adugu feere wahuwa yabni xaayadan isagoo gidaar dhisaya lahu isagu uu leeyahay markii hore sakaraad buu hayo wuu jiifay ya waanuu calacalay uu ladnaaday xoogaa u arkay gurigiisii oo qaybay ay dunsan tahay mise maxaan ku dhaha ma gurigiisiiba ma beertiisiiba lama yaqaano fa qaala wuxuu yidhi mar mar labaadkiina ina almuslima qofka muslimka ah yu'jaru fii kulli shayin yunfiquhu shay kastoo uu meel ku bixiyo ajar baa laga siiyaa ilaa fii shayin shay mooyaane shay baan ajar laga siinin yajcaluhu fi turaabi uu ciiddaa geliyo qiil muu samaysan oo iminka ninka wadaadkaahi hadduu ku dhaha waxaasi waa xaaraan ama war waxaa iska daaya waxaa iska daaya dabeete hadhowta aad ku qabatay isagoo wixii samaynaya wuxuu tan lafteedu waa iska okay oo xadiis kalaa jira xadiis kale amba aayaad kalaa jirta buu ka odhanaya dee qiil buu raadsanaya waxay hahdeen wadaad baa qiil uu ku banaystay qaddi uu ku ritaba isagaa wata bimaanaa qofku ka garaab maayo odhan maayo war waxaan wadnaa sax maaya haygu daynka odhan maayo qofku wuxuu ninkani yidhi khabaab yani wuxuu arkay isaga oo ku raran geedaal oo bashtaa ku haya markaa wuxuu ku yihi qofka wax kasta uu bixiyo oo lacagtiisa uu geliyo ajar baa laga siinaya mooyaane wixii dhoobada iska dhismayaashaa la geliyay waaninkii sheegnay waa haddii aanu ahayn kuwa u baahnaa isagu kuwa u baahnaa ee waxa weeyaan uu gelaayey reerkiisi iyo ceelkiisa uu gelinayay can abi safr can cabdillaahi bni camrin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxu uhi mara nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga ayaa soo maray wa ana uslixu khusan lana anigoo guri yaroo cariishahoo dhaga ka samaysan looxiyo qasab iyo waxaanu ka samaynay anigoo hagaajinaya waxaan xidhaya sarab ayuu isoo maray faqaala wuxu uhi maa haada war maxaad waddaa waxaad samaynaysaa waa maxay qultu waxaan ku idhi uslixu waxaan hagaajinaya aan ka shaqaynayaa khusan yaa rasuula allah dee cariishka baan ka shaqaynaya faqaala wuxuu ihi alamru asracu min dalik almru geeridu asracu min daalika kaa dhismihiisa way ka dheeraysaa guri baan dhistay waad adkaynaysaa waad giijinaysaa gurigaas waxaad qiyaasaysaa inuu muddo dheer gurigaasi inuu jiro wuu dilaacay waad ohanaysaa wuu dilaacay hagaaji kan kale hagaaji laakiin dhimashadaadu dee gurigan way ka soo horeynaysaa gurigan adkaantiisa waa gurigii si isaga dhisan oo siduu u camiran baad dhimanaysaa adigu markaa gurigaad giigiijinayso markaad giigiijisaad dhammayso inta uu sii jirayaa waxaa ka sokeeya dhimashadii aad dhiman lahayd manaa wuxuu ku leeyahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ujeedaa haddaad aada ugu xisaabtamayso gurigaa inaad iska giijiso ka aakhirna aada u giigiijiyo xisaabta ku darso kaasaan laga dhimanayni waayahay waa xadiis saxiixa waa abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed iyo ibnu xibbaan iyo keyrkiiba ay wariyeen baab almaskan اlwaasic kan sheegayna waa kan yan isu kaa diidin ha dhowto qofku inuu sameeyo maskan iyo deegaan meel ballaadhan oo uu dego can naafic bni cabdilxaariث radia اllahu taعaalى canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama nebiga wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi min sacaadaةi اlmar'i qofka sacaadadiisa iyo nolol wanaagsan inuu ku noolaado waxaa ka mid a almaskan اlwaasic inuu helo guri ballaadhan oo ku filan oon cidhiidhi ahayn waljaaru asaalix iyo jaar wanaagsan waalmarkabu alhaniy iyo markab wuxuu fuulo gaadiid wanaagsanoo aan cillad badnayn maxaa kaloo ku jirtay walmar'atu saalixa waa afar iyo gabadh wanaagsan ninkuu intaa ilaahay isu raaciyey guri wanaagsan oo waafiya oo ku filan oo cidhiidhi aan ku ahayn xaas wanaagsan iyo gabadh wanaagsan oo diin iyo akhlaaq leh jaar wanaagsan iyo markab gaadiid uu fuulo oo dhibaato aan ku haynin qofka afartaa isku helaa adduunka macaankiisii iyo qiimihiisii meel buu iska dhigay miyay ku jirtaa miyay ku jirtaa xoolo fara badan iyo lacag badan iyo bangiyo waxyaale miyay ku jiraan kuma jiraan waxyaabahani dhammaantood mid kasta oo ka mid a afartani qofka diintiisa iyo daacadiisa ayay saamayn ku leeyihin ayay saamayn ku leeyihin yani wax iska soconaya maaha ka soconaya ma tusaale ahaan hadda adigu eeg almaskan alwaasic hagguu diinta qofka ka soo gelaya diinta qofka wuxuu ka soo gelayaa meelo fara badan dadka in la kala asturo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay marka ciyaalku toddoba jir ay gaadhaan hablaha iyo inamada hala kala kaxeeya soo ma odhan haddaad gebigaaguba hal maqsin leedahay ka warran xaggaad kala geyn xaggaad kala geyn qofka diintiisii qayb bay ka tahay marka haddii uu helo qofku maskan iyo meel wanaagsanoo qofku uu dego waa la kala asturmaya waxaad u baahan tahay marti baa ku imanaysa martida in la marti sooro oo meel fiican la geeyo oo la seexiya meelay diinta ka mid ahayn haddii aad tiraa banaanka seexda ka warran waa dhibaato qofka diintiisa saamayn bay ku leedahay jaarka wanaagsan de hadalkiisaba dhaaf isaga sawdakaas malaa sharx uma baahna almarkab alhaniy isna waa la mid nebiga calayh salatu wasalam inay ka sheekaynay isaga iyo jaabir ibni cabdillah wixii dhex maray waa kii nebigu calayh salaatu wasalaam ka iibsaday oo weliba de xilligaas si gaara bay ahaydoo qofku gaadiidkan faraskan iyo awrkan uu saaray de uu ku jihaa tegi jiray qof uu ku jihaa tegi jiray nagoo iskaga xarogona waxaan soo maha hashiishkan wadana dee waynu iska qofku umuurihiisaas si addunya iskaga wadwataa arrimaha adduunya laftooda haddii arrimo matluuba ay yihiin qofku dacwad buu ku wadi karaa reerkiisuu ugu shaqayn karaa dan iyo maaragtay xaajo wanaagsan dad buu kusoo heshiisiin karaa dhammaan waxyaabahan oo dhami qof waxay cilaaqo la leeyihiin qofka diintiisa cilaaqo la leeyihiin laakiin qofku inuu lacag iska fara oo dhul iska fara badan uu leeyahy wax alaale waxaa iskuma jiran sacaadada qofka waa xadiis saxiixa oo maaragtay axmed iyo taxaawi iyo keyrkoodba ay soo saareen baabun man ittakhada alguraf qofka gurigiisii maksino u sameeya can adaxaak ibn braas abilxasan can haabit albunani weeyaan annahu kaana maca anas bizaawiya anas radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu la la joogay meeshaas zaawiye la yidhaahdo fowqa gurfatin lahu maksin uu leeyahay guudkiisa ayuu saaraa fa samica aladaana markaasaa anakoo bartii joognaa ayaanu aadaanka maqalay bimacnaa waxay ka dhigan tahay anas radia allahu tacaala canhu wuxuu dhistay guri xagga hoosena la la geli karo xagga sarena la geli karo de waaba garanaysaan nebiga calayh salaatu wasalaam markii madiine uu yimi gurigii abudarseeb muu tegin guriga abudarseebo u dhisnaa inuu laba qaybood ahayn qayb sare iyo qayb hoose miyaanay ahayn yani inaan inaanay dembi ahayn qofku inuu samaysto guri fooqahoo xagga sarena la geli kara xagga hoosena la geli kara ayuu baab u tahay buu ujeeda marka wuxuu leeyahay anas baanu u nimi zaawiye isagoo jooga oo gurigiisii qayb sare oo ka mida ku jira qurfad yar oo ka mida fa samica aladaan aadaankii buu maqlay fa nazla dabeete wuu soo daadegey meel sore kasoo daadegaya wa nazaltu anna waan soo daadego dhulka ayaanu nimi xaggaanu qabanaynaa xagga masaajidka faqaaraba fi lkhuaa dabeete tallaabadii buu gaagaabiyey muu tallaabo dheerayne tallaabadii buu isu dhadhoweeyey uu luuday fa qaala wuxuu yihi kuntu maca zayd ibni haabit anas haddaan ahay waxaan la socday zayd ibnu haabit waa saxaabi kale famashaa bi haadihi اlmishya socodkanaa la yaabantihiin la yaaban tihiin aan gaabinayaan tallaabada isu dhadhaweynayo oo kale ayuu maalin maalmaha ka mid a isna hor socday wa qaala wuxuu uhi atadrii ma garanaysaa lima facaltu bika waxaan san kuugu sameeyey waxaan san ugu gaabinaya miyaad garanaysaa anasow dee maya ma garanaya ii sheeg baan ku idhi wuxuu yihi faina الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama nebiga ayaa mashaa bi haadihi اlmishyata socodkan aad arkaysee gaagaaban ayuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam maalin aan raacay ayuusan rasuulku u socday wa qaala wuxuu uhi atadri lima lima mashaytu lima mashaytu bika ma garanaysaa zaydow waxaan san u sameeyey inaan inaan san waxaan ugu gaabinaya ma garanaysaa iya su-aasha weydiinaya nebigaa weydiinaya calayhi salaatu wasalaam qultu waxaan ku uhi allahu warasuuluhu aclam ilahay baa yaqaanay rasuulkiisa qaala wuxu uhi liyaksura cadadu khuطaana fi salaati waxaan saa u sameeyey tallaabooyinka xagga salaadda iyo xagga masaajidka ayaan usii qaadan usii qaadaynaa se inay badato aawadeed yani haddaad haf haf haf ka siiso ka soo qaad shan iyo toban talaaba inay noqoto laga yaaba laakiin markaad laba tiibaad laba u qaybisay misay noqonaysaa soddon bay noqonaysaa markaa tallaabooyinkaa faraha badan mid kasta waxaa laguu qorayaa ajar midna waxaa lagaa ridayaa dembi markaa shan iyo toban dembina waa lagaa jaray shan iyo toban ajarna waa lagaa waa laguu qoray lakiin haddaad aada u tallaabo dheerayso tallaabo geeleyso oo waxba shan iyo toban ay noqdaan maxay noqonaysaa toddobana waa lagaa jaray toddobana waa laguu qoray marka tallaabadii gaagaabi oo yaryaree qunyar socoy ka dhiganta waayahay waa xadiis saxiixa culamada qaar way daciifiyaan albaani oo kale wuu daciifiyey laakiin xasanna waa lagu sheegay saxiixna waa lagu sheegay hadduu xataa daciif ahaado xadiiska nebiga calayh salaatu wasalaam oo saxiix oo kale ayaa jira oo qofku tallaabo kastoo xagga masaajidka uu qaado in midna lagaga qaadayo midna dembigiisa lagu dhaafayo midna midna ajar lagu qorayo baabu naqshu lbunyaan dhismayaasha in la naqshadeeyo dhismayaasha in la naqshadeeyo can ibni abi hindin radia allahu taaa raxmat ullaahi calayhi waa taabiciye can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu abi hurayra radia allahu tacaala canhu waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh waslm nabiga wuxuu ka warinaya qaala inuu yidhi laa taquumu saacatu saacaddu dhici mayso xataa yabniya annaasu buyuutan yushabbihuunaha bilmaraajili ilaa dadku ay dhistaan guryo hariiryele oo dharka weeg ya guryo dharka weeg oo saa loo la xardhay miynaan maanta joogin iyo ka horba dee berigaa dhoobon bay iska ahayd dhoobo ayay iska ahayd waa raaci jireen nuurad guri cad ama guri dhoobaa saas iska ahayd lama sawiran ahaynma guri baa inta la dul istaago casaan mari cadaan mari xaggan ka soo naash naash xaggan wax kaga soo qor waxyaabahaas berigaa hore may jirin rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa dhici doonta xilli xilliyada ka mida dadku inay dhistaan guryo shagaar leh oo xarad leh oo aad dhar moodo qaala ibraahim yacni wuxuu u jeedaa bilmaraajil athiyaabu almukhadaa waa dharka liidliidka leh amba maaratay jeexjeexa leh can rawaad kaatib اlmugiira bimacnaa waxbay ujeedaa markaa maalin kasta waxbaynu sii ogaanaynaa qiyaamihii baynu usii dhowaanaynaayo calaamadihii saacadaha ayaa maalin kasta wax inoo muuqanayaano calaamadaha saacadda waxaa loo sheegaya wax kale maaha qofku inuu diyaargaroobo mar allaaliya marka calaamad saacaddu ay soo dhawaato waxa bata fitn fitantaa badata na qofku inuu islaaliyo saacaddii baa dhowaatay macnaha fitan baa badanaysa islaali marka oo sidii hore inay ka duwan tahay xaaladdu oo isbeddel fara badan uu dhacayo cilmigii baa yaraanaya aqoontii baa yaraanaysa alla kacabsigii baa yaraanaya fahankii dadkaa hoos u dhacaya markaa qofka haddii calaamad lagu sheego qiyaamaha ay leedahay waad calaamaddii aragtay waxaad aaminaysaa fitantiibaa soo fara badatee anteenkaagu ha taagnaado can rawaad kaatib almugiira qaala wuxuu uhi kataba muaawiyata mucaawiyatu ila almugiirata mucaawiya ibn abi sufyaan oo xilligaa muslimiinta khaliifuu ahaabaa waraaq u qoray mugiira ibnu shucba ay saaxiib ahaayeen waaligiisiina ahaa wuxuu u qoray uktub ilaya waxaad ii soo qortaa maa samicta min rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam nebiga ilaah waxaad ka maqashay fakataba ilayhi wuxuu u qoray ina nabiy اllahi salى اllahu alayhi wasalam kaana yaquulu fii duburi kuli salaatin waxyaabaa nebiga aan ka maqlay waxaa ka mid ah waa qoraal uu dirayo mucaawiya ibn abi sufyaan nebiga waaan ka waxaan ka maqlay ama nebigu wuxuu ahaa salaad kasta marka uu ka baxo dubur kuli sala waa marka salaada uu ka baxa wey wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu kelmaddaas waa la wada yaqaana ilahay xaq lagu caabudaa ma jira ilaahay mooyaane ilaahay waa keligii cid la wadaagta maamulka iyo lahaanshiyaha iyo cibaadada iyo xukunka ma jirto lahu lmulku lahaanshiyo dhammaystiran isagaa iskale walahu alxamdu mahadna isagaa iskale wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax kastana ilaahay wuu awoodaa allaahuma allahayow laa maanica limaa acayta waxaad bixisay cidina ma diidi karto walaa mucطiya limaa manacta waxaad diiddana cid bixin kartaa ma jirto walaa yanfacu daljaddi qofka hantida leh amba magaca leh amba awoodda lihi minka xaggaaga ka tali mayso aljaddu hantidiisu bimacnaa qofka hantidiisa iyo magaciisa iyo awoodda adduunyada uu ku leeyahay agtaada qiimo u samayn mayso waxba ka tari mayse waxaa u taraya daaco iyo camal saalixa qofka wax u taraya adduunka markaan joogay waa la iga dambeyn jiro waa la ixtiraami jiray waa awood baan lahaa fuul baawar baan ahaa oo lacag baan lahaa oo dadka ay ixtiraami jiray waxba u tari mayse aakhiro waxaa wax u taraya daacada iyo camalka saalixa wa kataba ilayhi waxaa kaloo uu qoray inahu kaana yanhaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xaaraantinimayn jiray can qiila waqaala wakasrati الsu'aali waidaacati اlmaal halaynu soo sheegnay waa markii saddexaadu soo noqday baabkani xadiiskani kan baa la yidhi iyo kan buu yidhi huuhaada iyo kutirkuteenta wakasratu su'aali su-aasha badan wa idaacati اlmaali iyo maalka in la dayaco halkaasay ku jirtaa marka baabu naqshu اlbunyaan waxay ku jirtaa wa idaacat اlmaal inta loo soo dalishay xadiisku waa intaas wa kaana yanhaa waxa uu reebi jiray can cuquuqi اlummahaati wa wa'di اlbanaati wa mancin wahaati wuxuu nebigu calayh salaatu wasalaam xaaraantinimeeyey hooyooyinka in caaq lagu noqdo in la diido in caaq lagu noqdo hooyada qura maaha dee aabbiina wuu ku jiraa hooyada waxaa loo soo qodamay laba arrinoo dee horta aabbaha way ka xaq weynti waa midda labaad dee aabbaha way ka itaal daranta oo qofku hadduu aabihii madaxa u taago bannaankaa ka maro waxaa laga yaaba de odaygu inuu istibaraa suuragala laakiin ilmaheeda gabadho hadday dee sii weynaataba way ka itaal daran tahay mar kasta ninka way ka itaal daran tahay marka mar walba waxaa horreysa hooyada in loo loo loo ixsaan sameeyo wawa'di lbanaati rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu xaaraantinimeeyey hablahu iyaga oo nool in la aaso subxaana allah way dhici jirtay nin baa irintiisa aasaya iyadoo nool oo cabaada soo qaylinaysa ku dagugaya wa mancin wahaati xaqa lagu leeyahy qofku inuu diido uu ka dhaga adeego wahaatin isagu dadka inuu wax weydiisto amba waa laba sheego kala duwanoo in uu dadku qofku xaqa lagu leeyahay amba nafaqa ha ahaato iyo masaariif iyo biil amba seke ha ahaato waajibka saaran qofku inuu bixiyo inuu qofku diido rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xaaraantinimeeyey rasuulku waxaa kale u xaaraantinimeeyey wahaatin qofku dadka inuu waxweywedeysta keen keena soo ururiya ii dhiiba shaxaadka magac kasta u bixi waa doorsiune qofku dadka inuu wax ka qaadqaado haad keentiisu ay badato tana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday xadiidkaasaynu ku daynaynaa haddii ilaahay ka dhigee waxaan in yar dul istaagayaa mucaawiya ibnu abi sufyaan mucaawiya ibnu abi sufyaan waa saxaabi ka mid ah asxabti rasul ridwan ullahi alayhim calayhi waxaanuu ka mid yahay asxaabta ragga ugu caansan buu ka mid yahay dadka ugu caansan buu ka mid yahay waa saxaabi dadka dad badan ay ku fitnoobeen qaar ay ku gaaloobeen diinta ay kaga baxeen waa nin saxaabiya waa ina abu sufyaan hooyadii waa hinda bintu cutba wuxuu muslimay cumrat lqada wuxuu leeyahy isagaa sheekeynaya waxaan muslimay markii nebiga calayhi salaatu wasalaam quraysh ay u diiday inuu soo galo maka sulxudaybiya hadalkii xilligaadee dhallinyaru iska ahaa ee ragga arriminaya talinaya waxaa ka mid ahaa aabbihii markaa markaan dhegeystay waxaa lagu hadlaya rasuulkuna wuxuu leeyahay tolkayna waxay leeyihiin waxaan ogaaday nebigu calayh isalaatu wasalaam annahu cala alxaqi almubiin nebigu inuu xaq ku sugan yahay baan ogaaday iimaanku qalbigay ku dhacay markaa markii nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii labaad uu soo laabtay sanadkii toddobaad weyne hijriyade markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yimi markaasaan muslimo diinta aan qaatin laakiin aabbahay baan ka baqanayo maan sheegan maalin maalmaha ka midan hooyada ku hooye waxaan mataqaana waxaan sameeyey maxamed baan raacay oo maxamed inuu xaq ku sugan yahay baan aaminsanay waxay ku tiri aamuso aabbaha khilaafi waa hooyadii hooyadii uu kula dhiiranaya hooyadii waxba yeeli maysa moogtay laakiin odayga wuu ka qarinaya wuu ka qariyay odaygii mucaawiya ibn abi sufyaan warkiisa lama soo koobi karee waa boqorkii koobaad ee muslimiinta boqorkii koobaad ee muslimiinta wuxuu ahaa nin cilmi badan aqoon badan fasiixa xakiima deeqsiya oo dulqaad badan mucaawiya ibn abi sufyaan sifaadka lagu xasuusta waxaa ka mid ama tilmaamaha waaweyn ee lagu xasuusta waxaa ka mid a maamulkiisii iyo siyaasaddiisii iyo hoggaankii muslimiinta culimadu waxay idhaahdeen nebiga ka soko nebiga wixii ka sokeyey calayhi salaatu wasalaam muslimiinta wax maamuleysay nin uga qalma maamulka iyo madaxtinimada ma jirin mase waxay ku yidhahdeen maca abubakar iyo cumar waxay dhahan abubakar iyo cumar way ka fadli badnaayeen laakiin ninkaasi waa nin madaxa oo madaxnimada u qalma nin soo raacaya ma jirin nin soo raacayey muu jirin nin dulqaad badan buu ahaa nin deeq badanna wuu ahaa waxaa la isbarbar dhigaa isaga iyo cumar ibn cabdilcasiis iyoma cadaalad badnaa culimo waaweyne waxay qabaan waxaa cadaalad badnaa mucaawiya ibn abi sufyaan acmash baa ka mida wuxuu arkay dadkiioo ku indha daraandaray cumar ibn cabdilcasiis ma cumar tuu sameeyey waana waxuqa lahum waxuqa lahum ninkii soo arkay waxyaabaha xumaantaa markuu cumar ibn cabdilcasiis arkay wuxuu sameynayo dadki way aad bay u ammaaneen oo cumaroo cadaaladii soo celiyey oo cahdiga saxaabta la xasuustay markaasa wuxu talow kuwan haddee hadday mucaawiye arki lahaayeen talow maxay samayn lahaayeen markaasay ku dhahan ma xagga dulqaadkiisa leanno yaani mucaawiye waxyaabaha lagu maahmaaho waxaa ka mid ahaa dulqaadka mucaawiya ibn abi sufyaan caan ayuu ahaa markaa dadki waxa ma agga waxaad sheegaysaa ma agga ma xagga dulqaadka markaasu miya agga cadaaladdan sheegay xagga cadaaladda mucaawiya ibn abi sufyaan haddaad taa ogaan lahaydeen waa qawoodi lahaydeen cumar bn cabdilcasiis raxmat ullaahi raxmat ullaahi calayhim ajmaciin rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuu duceeyey allahuma jcalhu haadiyan mahdiyan wahdi bihi ilaahu mid hanuunsan oo dadkana hanuuniya oo dadkana hanuuniya ilaahw ka dhig wahdi bihi sababtiisana ilaahw dad fara badan kusoo hanuuni waanay dhacday ducada rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa duca saxiixa oo haabita oo sugan mucaawiya ibn abi sufyaan waa lagu qaldamo meel baa lagaga dhacayo waa ibni aadam nin xaakima oo muslimiinta maamulaya oo weliba xilli dhibaato badan oo muslimiintu ay iskhilaafsanaayeen oo ay islaayeen oo dhiig fara badani uu daatay oo la kala irdhoobay oo la isnacay oo tuma utumo fara badani ay yaaleen ayaa mucaawiya ibn abi sufyaan muslimiinta uu maamulay waxaa la isku waafaqsan yahay ninaan mucaawiya ibn abi sufyaan ahayn oo ka bixi lahaa xilligaasi ma jiro ninaan mucaawiya ibn abi sufyaan ahayn oo ka bixi lahaa muslimiinta maamulkooda xilligaa ma jiro cala aliطlaaq cala aliطlaaq ilahay muslimiinta ku badbaadiyey akhtaa buu lahaa akhtaa siyaasiya ayuu lahaa waxaa ka mid ahaa dilkii waa'il ibnu xujr saxaabigii la odhan jiray oo isagu taawiilkiisuu lahaa shubahaad fara badan baa jiray xadiiskii rasuulka calayh isalaatu wasalaam qofka idinku baxaa idinkoo idinkoo mid keliya qofka idinka hor yimaada faqtuluuhu kainan man kaan in muslimiinta ku baxayo oo maaragtay daacadii muslimiinta la kala dhantaalayo xisaabo noocaasiyaba mucaawiya ibn absin radi allahu tacaala canhu uu ka fikiray dibetna waa la dilay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha la sheegay ee dakhladaadka siyaasiga ah inankiisii yaziid ibnu mucaawiya inuu ka dhigay dhexal sugaha waa boqorkii koowaad ee muslimiinta aynu nidhi waana khayru muluuki lmuslimiin muslimiinta boqorradooda waa ki ugu khayrka badnaa cala aliطlaaq mid kastoo soo mara laakiin qalad buu ahaa siyaasiyo oo weyn oo muslimiintu aanay mahadin inuu ninkuu idhaahdo haddaan habeenka caawaa dhinto inankayga igu xigay ama walaalkayba igu xigaya qalad qalad waadix ayay ahayd leanna waxaa joogay intaas oo muslimiina oo culimo ah oo uga mudan inay muslimiintu hogaamiyaan yaziid ibnu mucaawiya yaziid oo cadaaladdiisuna aanay wanaagsanayn aqoontiisuna aanay wanaagsanayn raganimadiisuna aanay wanaagsanayn nin maamul fiican buu ahaa intii dambe oo dhan laakiin dad uga qalmo uga wanaagsan baa joogay oo ay ahayd inu muslimiinta uga tg dadka qaar baa u qiil sameeya culimmada qaarkood waxay tilmaameen xilligaa maadaama dadku ay kala si u kala yaacsanaayeen oo dadka badankooda ama dad fara badan oo ka mida maaragtay muslimiintu reer bani umaya ay taageersanaayeen haddii qof aan reer bani umaya ahayn haddii la keeni lahaa xilligaasi waa la islayn lahaa waxba kama jiraan muslimiintu way heshiiyeen caamul jamaaca dhowr iyo toban sano ka hor ayuu ahaa wakti dheer buu mucaawiya maamulayay waa la isilaaway qofkii yimaadaaba asxaab baa joogtay oo rasuulka alayh salatu asxaabtiisii ka mid a calaa ayati xaal khata ayuu ahaa siyaasiya wa huwa khatun makfuur طabcan marka xasanaadkiisi la eego xasanaad kaleba iska daya maadaama saxaabi uu yahay islaamnimona uu ku dhintay taasaa ku filan marka mucaawiya radi allahu tacaala canhu waa lagu qaldamay waa mixna cabdillahi bn mubaarak wuxu uhi radi allahu ta raxmat ullaahi calayhi mucaawiya cindanaa mixna mucaawiya bn abi sufyaan agteeda waa imtixaan qofkaanu aragna isagoo hoosu eegay si qaldan u eegaya mucaawiya bn abi sufyaan waxaanu ku tuhmaynaa asxaabta rasuulka nin caayey waa raafidi ay ka dhiganta maanta aad baa loo caaya mucaawiya radi allahu tacala canhu niman shiicahi way caayaan niman caqlaaniyiina oo cilmaaniyiina way caayaan cadnaan ibraahim ilaaha ka abaalmariyay dadka ugu cayda badan buu ku jiraa mucaawiya radi allahu tacaala canhu dadku ugu necab yahay ugu cayda badan yahay fii bacd axyaan uu gaalaysiiyaa fii bacd axyaan inaan mucaawiya islaam ahayn oo kaafir u ahaa buu gaadhsiiya waa nin saxaabiya ilaahay baa kala xisaabtamaya hawl isaga u taala maaha mucaawiye iyo qaladkuu galay iyo xisaabtiisa cadnaanna uma taallo cabdina uma taallo ilaahay bay u taallaa laakiin mucaawiya waa nin saxaabiyo oo laysku waafaqsan yahay waa nin ammaantiisu aana cadceeddaa haddii la saaro qirbaal amba gool la saaro adunbaa dawaki meelo badan bay iftiiminaysaa adugu baa iska qarinay cadceeddii isaga arri kari waaye qiimaha uu leeyahy mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu tacaala canhu keligiina maahe dad fara badan fara badan fara badan baa ayaa kula socda ilahay dembigeena ha dhaafo naxariistiisa ilaahay subxaana wa tacala hayna siiyo sali allahuma waslama wbaarak calaa sayidina muxamedi waali wasaxbi waslm